haddaan kaaga warmar waxaan qabto waxaa waaye ciyaaraha fudud ayaan koojgarayaa iyo basketboolka iyo dhinaca kubadda cagta aniga waagii hore soomaaliya waxuu ciyaari jiray ciyaaraha fudud ee qarankii iyo basketboolka national teamka haddana maraykanka waxaan ogaaday inay opportunity badan ay jiraan sida kubadda cagtoo kale oo caruurteena gabdhaha gaar ahaan aniga jeclaan jiray markaan waqtigii barsimaadka inuu ciyaaro soomaaliya janison lagu siinin aan halkaan aan isku taxaluujiyey inaan baro gabdho kubadda cagta aan haddana stateki qaadnay oo aan qaadnay highschooladii oo dadka ugu horeeyo muslin ah ama soomaali ah oo ka ciyaara maraykan qaas ahaan minnesota waxaad sidoo kale ka dhawaajisay in aad dooneysaan in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo hadba qofba meesha uu ku wanaagsan yahay inagoo og in soomaaliya marka la fiiriyo ciyaaraha dadku aad ku xiiseeyaan ay koowaad ka tahay kubadda cagta ay dad badanna meelo kale intay inay ku wanagsan yahan laga yaaba ay arkaan saaxiibadooda kubadda cagta jecel ama ay kubadda cagta inta badan diiradda saaraan bal arrintaa ka waran waxaa jira ciyaartooy badan oo soomaali ah oo jecel inay ciyaaraan ciyaaraha kala duwan sida kubadda cagta uu jecel yahay inuu basketball ciyaaro ama ciyaaro fudud ciyaaro ama handball ciyaaro ama skiin ciyaaro ciyaaraha wadankan markii north america la way badan yihiin ilmaheena guulal badan ayay ka keeni karaan marka waxaan dhihi lahaa maadaama ah inaan isku koobnay kubadda cagta qaas ahaan wiilasha inay la fiiriyo dhinaca gabdhaha oo qof walba opportunity la siiyo marka ugu horeysa cunuga hadduu atletic yahay oo dhinaca ordada iska soo dhiso whatever sports uu jecel yahay inuu ka qayb galo way u fududaanaysaa markaas waaga aniga ordaayay ciyaaraha one year gudahooda ayaa national team basketball ku tegay waxaana keenaya ordada marka waxaan dhihi lahaa waalidiinta inaynan hal meel ayna ciyaalkii focuska u saaran ay meelal badan fiiriyaan cunuga opportunityada badan ay u furaan markaas wuxuu leeyahay rag league oo ka bilaabaya xaafadaha ciyaaraha laga ciyaaro oo dhihi jiray ciyaaraha degmooyinka inuu cunug ka ciyaaro kabacdina uu u gudbo iskuulkii kabacdina uu gudbo saas oo ay cunuga heer ku gaari karaan hadda waxaad sheegtay in tartano aad ku guuleysateen oo dadkii ugu horreeya muslimiin sidoo kale ka qayb qaaatay iskuulaadka aad noqoteen bal tartanada aad ka qayb gasheen ilaa dirtaan oo aad ku dhiirigelisay dhalinyarada ama kuwa muslimiinta ee soomaalida ah maxaad nooga sheegi kartaa walaa waxaan kaaga sheegi karaa anaga markaan minnesota imaana nineteen ninety sixkii way ka duwaneed muxuu ahaa malaxadda hadda joogan hadda waxaan noqonay business people ayaa noqonay waxaan galnay governmentiga qeybo ka mida noqonay waxaan haysanaa woman oo senator ku dhex jirto anigana waxaan isku taxaluujiyey inaan qeybta sportiga soo dhiso maadaama ay opportunity badan ay meeshii taalo waxaan ka qayb galay ciyaarihii oo maxay ahay orodada iyo basketboolka iyo kubadda cagta oo kulligood aan soo qaatay koojnimada lagu yaqaana laysinka eega oo ugu sareeyo muxuu ahaa oo lagu koojgareyn karo haddii rabto collojka ama lagu koojgareyn karo professional oon soo wada qaatay maxay ahayd minnesotane gabdhaheen waagaan bilaabeynay waxaan la jira muslimiintaan oo soomaalida meel ma gaarayn laakiin markaan garoonkii nimaadnay different ayay la noqotay oo ciyaalkeenii way ciyaareen anaga barsitibeed bay marka hore rabnay in nala barto laakiinse markii wiiga ugu horeeyaba ama garoonka galnaba koobabkiiama ku guuleysan marka hadda waxay noqotayba in anagana sakan ilaaliyo oo yidhahda gabdhahan soomaalida waxaal waxay qabtaan meel ayay ka gaarayaan marka an waxaa ugu taha maxay ugu talagalay not only inaa minnesota iyo north america koojgareeyo laakiin soomaaliya soomaaliya nineteen two thousand sixteenka oo ku noqonay garoowe ayaan waxaan ka dhignay basketball tournament ka sameynay oo nalala dagaalo layiri ma sameyn kartiin bad waa sameene way ciyaareen goboladii waa laga soo wada qayb galay marka haddana waxaan rabnaa mid kale inaan ka dhigno gabdhihii qaranka soomaaliya basketboolka ayaa hadda sameene oo dhowr jeer aan dubay aadnay ugandho aadnay oo maxay ahayd haddana waxaan jecelnahay insha allah in orodadii ku darno iyo kubadda cagta